magaalada jowhar waxaa ku soo badanaya dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasoo ay wax ka bartaan ardayda ku nool afarta waaxoodta magaalada jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada mar aan booqday iskuulka albaasi oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah ardayda kuwaa oo ka sheekaynaya heerarka waxbarasho ay ku qaataan iskuulkan iskuulkan waxaan kusoo biiray sideeda bisdeedaad labada kun iyo labaatanka waxaa ka mid ah xisaabta soomaaliya iyo ingiriiska waa leew dhiirigeliyey wax badan marka jaahil ayaan haddana aqoon-yahan ayaan markaan iskuulka win oo kaliya aan dhiganay waxa iskuulka laidhi ma fahmin ma fahmi jirin laakiin markaan bareefadka dhiganay aad ayaan u fahmaa iskuulka labada kun kun sideed waxaad bartaa xisaabta iyo ingiriiska noloshay koox saa'id ay bedisha koox dhiiranaysa waxbarashada inuu sii kordhiyaan koox baranaysa inay soo galaan waxbarashada oo ay wax bartaan waan ku dhowaan ayaa cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf waxaan ka mid ah ardayda albaal iskuul iskuulka waxaan kusoo biiray labada kun iyo labaatanka bisha toddobaad waxaan ka bartaa ingiriisiga iyo xisaabta wax weyn ayay ka bedeshay nafsad ahaanteeda hayo hore waxbaan u aqaan laakiin hadda waxbaan fahmay dhinaca kale najiib caynta shalay oo ah macalin wax ka dhiga iskuulka albaasi ayaa sharaxaya heerka waxbarashada ardayda isigoo tilmaamay in laba dafcadood ay ka qalinjibiyeen iskuulka wuxuuna baaq u jeediyey ardayda soomaaliyeed heerarkiisa waxbarasho waa mid aad iyo aad u wanaagsan ardayda soomaaliyeed iyadaa waa kala duwan ba heerarka waxbarashada laakiin ardayda inta badan aan aragno heerarka waxbarasho aad iyo aad u fiican yahay iskuulkan heerkiisa waxbarashani waa mid marka sare soo tayo leh marka waxaa lagu bixiyaa maadooyinka ah soomaali iyo ingilish iyo xisaab iyo fiisigis waxaa ka baxday laba dafcad ayaa ka qalin jebisay dafcad saddexaadna weli oo wada waxaa laga dhigaa laba gelin ilaa iyo hal gelin oo habeenkii ah saddex gelin gruub gruub ayuu u samaysan yahay gruub waxaa soo galaya ingilish gelin gruubna waxaa soo galaya fisigska ilaa iyo galabtii habeenkiina gruub waxaa soo galaya ingilishka gruubna soomaali gruubna waxaa soo galaya fisigska ardayda soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay waxbarashada ku dadaalaan ay uraadsadaan waxbarashada iskuul ma aad keligiis wax ma laga barta inuu u fadhiisanin oo iskoolaad kale uraadsado oo aqoontiisa waxbarasho beys aan oo iska soo dhiso waxaan haddina on ku wacyigelina ardayda soomaaliyeed haddii macnaha ee dhaqaale xataa dhaqaale xumo ay jirto waxba ay haysanin maclinka inay udan sheegtaan maclinka waa bini aadan oo naxariisanaa si marka ay wax ku bartaan dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ayaa ah kuwa ardayda beeskooda lagu dhiso si ay ugu fududaato casharada laga bixiyo macadida ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle